kulankan maanta ay isugu yimaadeen mudanayaasha baarlamaanka jubbaland ayaa ujeedkiisu ahaa wax kabeddelka qodobada qaar ee dastuurka jubbaland iyadoona xarunta baarlamaanku ay goobjoog ahaayeen inta badan xildhibaanada baarlamaanka jubbaland qodobada ugu muhiimsan ee maanta wax kabeddelka lagu sameeyey ayaa waxaa ka mid ahaa muddada xilhaynta madaxweynaha iyo sidoo kale in madaxweynuhu uu laba teeram ama laba jeer uu issoo sharaxi karo taasoo laga dhigay mid furan halka mudaxileedkan laga dhigay ilaa shan sano markii baarlamanku ay ansixiyeen kadib qodobadaasi ayaa waxaa halkaasi hadal kooban kasoo jeediyey shukri weyrax kaariye oo ka mid a mudanayaasha baarlamanka jubbaland islamarkaana ah guddoomiyaha guddiga habdhowrka ee baarlamanka jubbaland waxaana uu faahfaahinayaa sida ay maanta baarlamanku go-aanka u gaareen
maanta ay taariikhdu tahay labadii bishii julaay waxaa maanta kalfadhigii shanaad fadhigiisa shanaad waxaa isugu yimid howlka baarlamaanka golaha baarlamaanka ee dowladda jubbaland kolfadhigu maanta ay fadhiyeen waxaa fadhiday oo soo xaadirtay koromka iyo xildhibaan waxaa laga doodaya qodobo muhiima qodobadaasoo dastuurka wax kabedel qaar lagu sameeyey iyo kuwo iswa lagu soo kordhiyey intaba bay ahaayeen marka baarlamaanku si buuxda yuu isugu wada raacay waxaa la isugu raacay oo loo codeeyey qodobadaas lixdaa qodobka koobaad macnaha tacliinta caafimaadka midaynta dowladda dhexdeeda dowladdu inay markii hore madaxtooye ahayd waxaa loo bedelay madaxtooye parliamentary inay isku dhaf baa laga dhigay doorashooyinka dowladaha hoose inta ka horreysana gobollada uu madaxweynuhu gacanta ku haynayo isagu magacaabistooda uu awood leeyahay inta laga gaarayo doorasho qof iyo coda marka qodobada lixdii maanta la ansixiyey oo uu ku jiro qodobka furitaanka muddaxileedka madaxweynaha oo ahaa markii hore laba teeram haddana noqday mid furan laga bilaabo maanta ugu tartami karo xilliguu doono iyo muddadii uu isagu rabo uu tartami doono haddii ilaaha yidhaahdo waxay baarlamaanku ku codeeyeen lixdan iyo sideed cod ee meesha fadhiday way codeeyeen wax ka aamusay ma jirin wax diidayna ma jirin run ahaantii waxay ahayd arrin aad iyo aad dadku ay u wada sugayeen faysal maxamed mataan oo ka mid ah dadka sida weyn uga aragti duwan maamulka kana mid a guddiga hoggaanka sare ee isbeddeldoonka jubbaland ayaa si weyn uga soo horjeestay go-aanka maanta ay gaareen baarlamanka waxaana uu dhaleecayn dusha ugu tuuray xildhibaanada baarlamanka jubbaland uu tilmaamay in ay mareen waddo qaldan sida uu hadalka u dhigay
waxaa ka dhacday magaalada kismaayo ee caasimadda kumeel gaarka ee jubbaland fadhigeeda ay tahay dowladda jubbaland baarlamaanka wakhtigiisu dhammaaday ee muddadiisa ka ekayd bishii afraad dhowr iyo tobankeeda inay saaka sheegeen inay yidhaahdeen dastuurkii waan bedelnay arintaas waxay u muuqataa arrin khayru mas-uulnimo ah cid mas-uul ummad u haysana aysan ku kici karin waxaanu aragnaa inay ay burburinayaan dowladnimadii jubbaland ee lagu dhisay dib heshiisiinta iyo mataqaanaa aragtida bulshada waxaanu aragnaa inay dastuurkii jubbaland ay lahayd ay gacanta ku qaateen ayna la aadeen meel ayaga gaar u ah aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo